waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab talaadaha bisha juun ay tahay labaatanishansannadka labada kun iyo labaataniyo afarta aasaasihii wikileaks julian assange ayaa la sheegay inuu heshiis la gaaray wasaaradda cadaaladda maraykanka sidaasna lagu sii dayn doono kadib markii uu qirtay dembi ah basaasnimo afar qof oo meydana waxaa laga helay guri ku yaala magaalada melbourne aasaasihii wikileaks julian assange ayaa xabsiga laga sii daayey waxaana la filayaa inuu qirto inuu jebiyey ama ku xadgudbay shuruucda basaasnimada ee dalka maraykanka kadib heshiis uu la gaaray wasaaradda cadaaladda ee maraykanka taasoo soo afjaraysa xabsigii uu ku jiray una ogolaanaysa inuu dib ugu soo noqdo dalkan austreeliya dacwadoogayaasha maraykanka ayaa sheegay in assange uu ogolaaday inuu qirto hal dembi oo ah inuu helay kadibna sii daayey dukumentiya wasaaradda gaashaandhigga maraykanku lahayd oo sir ahaa afar qof oo meyda ayaa laga helay guri ku yaala waqooyiga magaaladan melbourne meydkan ayaa waxaa helay nin isagu sheegay inuu qaraabo leeyahay ugu yaraan mid ka mida dadkii dhintay gurigan ayaa ku yaallay xaafadda broad meadows ninkan oo channel nine uu ku sheegay magaciisa kory laguna tilmaamay inuu yahay xubin ka mida qoyskaas darisna la-ah ayaa waxa uu sheegay inuu guriga tegey kadibna albaabka garaacay laakiin cidna aysan u jawaabin wuxuu kaloo sheegay inuu daaqadda ka fiiriyey oo arkay wiil toddobiyo toban jira oo dhulka yaala waxa uu kaloo sheegay inuu aaminsan yahay in xubnaha qoyskaasi ay u dhinteen maanduuriyaal ay iska badiyeen senataradda xisbiga laybarka fatima payman ayaa ka fakaraysa inay taageerto mooshin ay baarlamaanka soo hordhigeen xisbiga greenka oo lagu aqoonsanayo dowlad ama dal falastiiniyiintu leeyihiin xisbiga greenka ayaa maanta mooshinkaasi keenaya aqalka sanadka inkastoo xisbiyada laybarka iyo isbahaysigu ay ka soo horjeesteen mooshin kan la mida oo sannadkii hore la keenay aqalka wakiilada weli ma ay cadda waxa arrintani ay uga dhigan tahay senator bayman halka ay ka joogto xisbiga laybarka ee ay ka tirsan tahay haddii ay la codayso xisbiga greenka oo mooshinkaasu ay ha ugu codayso inkastoo xisbigeedu uu diidan yahay mucaaradka federaalkana waxay aad u dhaliileen go-aan dowladdu ay ku magacowday khasnajigii hore ee xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales inuu noqdo madaxa hay-adda isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka mister kiin ayaa ka mid ahaa xubnaha ugu caansan xisbiga liberaalka ee gobolka new south wales waxaana uu mar soo noqday ku-xigeenka xisbiga intii u dhexaysay bishii augosto labadi kun iyo labaatan iyo labadii ilaa maarso labaatan iyo saddexdii midooda yurubna waxa ay dalka ruushka ku soo rogeen cunaqabatayna dheeraada oo iyagoo ku eedeynaya duulaankii uu ku duulay dalka ukrain waxayna sidoo kale ansixiyeen sanduuq lagu taageerayo ukrain oo gaaraya saddex dhibic siddeed bilyan oo dollar cunaqabatayntan cusub ayaa lagu beegsanayaabaa la yidhi maraakiibta xamuulka qaada gaar ahaan kuwa batroolka qaada ee ruushka oo loo isticmaalo inay qaadaan gaaska dabiiciga ah saadaasha hawada berita magaalada melbourne roobab ayaa la filayaa marka dambe qaadaya afariyo toban digrii sidnina inta badan waa cadceed iyo kow iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayey lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali